بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وعن كصبحني التوكيد وكمدها من التوابع وعن صومرني توابعد إني أفر أهايين النعت والعطف والتوكيد والبدل afartaas waay waxaan hore usoo qaadannay annact waalcadf waaltawkiid waxaan hadda maraynaa kii ugu dambeeyey ah albedel wuxuu yidhi mualifku raximah ullah idaa ubdila smun min ismin haddii ism ism lagu bedelo aw ficlun ama haddii ficil la bedelo min ficlin ficil lagu bedelo tabicahu wuxuu ku raacayaa fii jamiici icraabihi icraabtiisa dhammaanteeduu ku raacaya wa huwa bedelku calaa arbacati aqsaamin afar qaybood waay afar qaybood ayuu u qaybsamaa bedelu shayi min ashay shay in shay laga bedelo bedelulkulli min alkullina waa la yidhaahdaa wa bedelu lbacdi iyo qeyb in la bedelo min alkulli kulli iyo wax dhammaantii laga bedelo wa badelu lishtimaal iyo bedel la yidhaahdo bedelu lishtimaal wa badelu lgalad iyo bedelu lgalad afartaa bedel ayuu bedelku u qaybsamaya naxwu qowlika qaama zaydun zayd ayaa istaagay akhuuka walaalka qaama zaydun akhuuka akhuuka waa bedelun min zayd wa akaltu rakiifa muufadii ayaan cunay hulusahu saddex meelood meel ka mida ayaan cunay hulusahu alrakiif ayaa laga bedelaya wa nafacanii zaydun zayd ayaa i anfacay cilmuhu cilmigiisa ayaa i anfacay cilmuhu waxaa laga bedelayaa min zayd wa ra-aytu zaydan zayd ayaan arkay alfarasa faraski ayaan arkay aradta waxaad doonaysaa marka an taquula inaad tidhaahdo alfarasa faraski marka horeba faras inaad sheegtaan rabti faqaalidta markaasaad qaldamaysaa fa abdalta zaydan minhu markaasaa zayd ka bedelaysaa adoo raba inaad tidhahda ra-aytu lfarasa ayaa carabka wuxuu kaa boobay ra-aytu zaydan markaasaa inta ka wareegsataa waxaa leedahay alfarasa waa bedelulqaladki waa afartaasi ayuu bedelka u qaybsamaya wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah idaa ubdila ismun min ismin idaa ubdila ismun min ismin haddii magac magac lagu bedelo bedel sidiisa waxaa la yidhahdaa ciwad ciwad waxa waaye shaygan booskiisa in shay kale lagu bedelo kana meesha laga qaadaya mid kala la dhigaya kaasaa waxaa la yihahdaa bedel amaa xagga istilaaxa ama cinda naxwiyiin tacriifka ay u yaqaanaan albedel waxa waaye altaabic almaqsuudu bilxukmi altaabicu almaqsuudu bilxukmi waa taabic xukunka loola qasdaayo xukunka asigoo ku socdaa bilaa waasitatin baynahu wa bayna matbuucih ayadoon waasito iyo wax u dhaxeeya aysiin jirin asiga iyo matbuuciisa asiga iyo midkuu raacayo wax waasito ah oo u dhaxeeya male macnaa wax kala dhex gelaya male cadfiga waxaan ku soo marnay macduuf iyo macduufu calayhi waasitaa u dhexaysa soo maa waasitadaasi waxay noqonayaan tobankii xaraf mid ka mid a ama waaw ama fa ama uma waxbaa u dhexaynaya kan sidaas ma ah asiga iyo wuxuu raacaayo waa bilaa waasita waasita uma dhexaysa bimacnaa wax kala dhex galaaya dhexdooda kuma sugna tacriifkan markaad sii fiirsato ama si fiican aada u fiiriso tawaabicda kaleo dhanaa ku baxaaya nactiga markaan soo maraynay qaama zaydun si fiican ha loola socdo qaama zaydun alfaadilu alfaadilu sifay ahayd soo maa qaama zaydun markaad tidhaahdo qiyaamkaas xukunka istaagidda ah yaa iska leh zaydaa iska leh alfaadil miyaa yeelanaysa maya tacriifkan waa ku baxe maxaa yeelay bedelka xukunka asuu ku socdaa hadda meeshaan soo maa waxaa la yidhaha altaabic almaqsuudu bilxukmi waa taabic xukunka asiga loola qasdaayo nactiga sidaas maaha xukunka asiga loola qasdi maayo ee xukunka waxaa iska leh kow sifada u yahaa iska leh cadfiga asiga wuxuu ku baxayaa qeybta dambe attaabicu almaqsuudu bilxukmi bilaa waasitatin markii la yidhaha cadfi meeshaa ma soo gelaya ma soo gelayo bilaa waasitatin markuu ku baxo cadfiga cadfigu waa biwaasita cadfiga waxaa u dhexaynaya xuruufulcadfigii bilaa waasitatin cadfiyaa ku haray tawkiidka markaan u nimaad jaa-a zaydu nafsuhu zayd ayaa yimid nafsuhu naf ahaantii ayaa yimid xukunka imaanshaha yaa iska leh zaydaa iska leh ma nafsuhu yaa iska leh mase zayd zaydaa iska leh idan nafsuhudan tawkiidka ah xukunka ayada loolama qasdin waxay adkaynaysaa keliya zayd inuu yahay wixii yimid basay xoojinaysaa wa ilaa xukunka ayada ma leh afarti marka aan saddexdii aan soo marnay laba ka mida waxay ku baxayaan attaabicu almaqsuudu bilxukmi markii la yihahdo labaa harte labada hareys waxaa waaye annactu wاtawkiid bedelka attaabic almaqsuud bilxukmi ma ku haraya maya shar waxaan soo marnay waxaan dhihi lahaa cadfiga ku hari maayo maxaa yeele cadfiga waxaan soo marnay macطuufka iyo macطuufu calayhi inay wadaagayaan xukunka waa soo marnay soo maa inay xukunka wadaagayaan waa soo marnay idan almaqsuud bilxukmi labada way socdaan cadfulbayaan cadfigana waa soo gelayaa bedelkana waa soo gelaya laakiin cadfiga xaguu ku haray tacriifka sii wad bilaa waasitatin markaad tirahda maxaa kaa haraya cadfigaa kaa haray idan tacriifkan yow gaar ku yahay bedeluu gaar ku yahay tacriifkan bedelu gaar ku yahay horena waxaan usoo sheegnay shayga markay culimmadu tacriifinayaan asaga ku koobnaanaya tacriifka wixii asiga ka mid ahaa soo gelaya waxaan asiga ka mid ahaynna mar walba banaankayu dhigayaa tacriifku qaybo tacriifka ka mid aha lagu reebaya waxa kaloo dhan sababto waxaa la rabaa shaygan inuu soo galo meesha wixii ka aan ahayn banaanka ay dhacaan asiga wax ka mid a inay tacriifka ka baxaan lama ogola hadda bedel markii la tacriifinaayo qayb bedel ka mid a inay banaanka aado hadduu tacriifka saas noqdo tacriifkaasi tacriif dhaawacan waay tacriif jira ma aha haddii bedelkii oo dhan uu inta soo geliyo cadfulbayaan la soo galo ama tawkiid la soo galo ama uu nacti la soo galona tacriifkaasi muxuu noqonayaa tacriif dhaawacan uu noqonaya tacriifka waxaa la rabaa inuu noqdo jaamic maanic jaamic maanic maxaa laga wadaa wuxuu jamcinayaa waxa la tacriifinayo wuxuuna diidayaa maanic waa mid wax diidaya wuxuu diidayaa waxaan tacriifkaas ka mid ahayn waa diidaya yacni waxaan ka waxaan soo gelaynin baabkaasi bannaanka u dhigaya tacriifkan marka tawaabicda kale o dhan waa reebe waxaa la yidhi bedelku waa attaabic attaabic markii la yidhaha dhammaan waa tawaabic soo maahan ayaga dhan laakiin markii la yidhi almaqsuudu bilxukmi labaa harte nacti maqsuud bilxukmi ma ahan tawkiidna maqsuud bilxukmi ma aha bilaa waasitatin baynahu wa bayna matbuucihi markii la yidhana maxaa haray cadfiga haray idan saddexdii waa naga hareen soo maaha tacriifka mid kaleh ayaa waxaa la yidhahdaa bedel sida tacriifka aad ka arkaysaan xukunka yaa loola qasdayaa bedelka loola qasdaya tusaalaha hadda maalan tusaalooyinka sheikha sheege waxaa ka mid ahaa qaama zaydun akhuuka aan tacriifka ku fiirinno qaama zaydun zayd ayaa istaagay akhuuka walaalka ayaa istaagay markaan akhuuka dhahno xukunkii istaagayaan siinay marka si fiican ugu fiirsada qaama zaydun marka horaan dhahno zayd ayaa istaagay akhuuka walaalka ayaa istaagay walaalka istaagii marka dambe siina soo maaha idan bedelkii muxuu qaatay xukunkii ahaa qiyaamkii istaagga ayuu qaatay xukunkii qiyaamkii istaagga waxaa qaatay bedelkii bedel horta maxaa bedel loo yidhi waxa ka horeeyaa laga bedelaa markaad tidhahdo walaalka ayaa istaagay zayd ayaa istaagay zayd meeshaan ka saaraynaa bedelkiisii aan dhigaynaa akhuukaan dhigaynaa bedel markii lule waa sidaas bedel wax la bedelo soo maha yaa wax la bedelo haddaa kitaabkan meeshaan ka qaado ee mid kale aada soo dhigto kii hore aad ku bedelat bedel sidaasaa la yihahdaa bedel waa macruuf xataa soomaalida bedel ay yihahdaan soo maha waxaan ii bedel macnaheed waa maxay kan iga qaado bedelkiisa isii waa idan shaygan waa midkan hore ayaa meesha laga qaadayaa midka kalea meesha la dhiga kan meesha la dhigaa waxaa loo yaqaanaa bedel kan meesha laga qaadayna waxaa la leeyahay almubdalu minhu waa midkii wax laga bedelay almubdalu minhu waa midka wax laga bedelay marka qaama zaydun zayd ayaa istaagay akhuuka walaalka ayaa istaagay akhuuka waxa waa maxay waa bedel zaydna muxuu noqonayaa waa mubdalu minhu tacriifka markii aan fiirino marka alxukmu almaqsuudu bilxukmi ataabic almaqsuudu bilxukmi hadda xukunka qiyaamka ayaa loola qasday akhuukaa loola qasday oo bedelkii ah waasito miyaa u dhaxaysa zaydun iyo akhuuka wax u dhexeeya miyaa jiro xarafoo isku cadfaaya ma jiraan bilaa waasitatin baynahu wa bayna matbuucihi sidaasay ula jeedaan tacriifka marka waa tacriifu lbedel waaya wuxuu yidhi idaa ubdila ismun min ismin haddii magac magac lagu bedelo way dhacdaa in magac magac lagu bedelo tusaaleheeda waa midda hadda aan tusaaleynayna zaydun akhuuka akhuuka zaydunna waa ism akhuukana waa ism aw ficlun min ficlin ama haddii ficil ficil lagu bedelo ayadana way dhacdaa in ficil ficil lagu bedelo tabicahu wuxuu ku raacayaa fii jamiici icraabi icraabtiisao dhan uu ku raacaya ilan waa min atawaabic uu ka mid yahay icraabtiisoo dhan ayuu ku raacayaa hadduu marfuuc yahay mubdalu minhuga hadduu marfuuc yahay bedelku marfuucuu noqonayaa hadduu mubdalu minhuga mansuub yahay bedelku mansuubuu noqonayaa hadduu makfuud ama majruur ou yahay bedelku sidaasoo kale majruuruu noqonayaa hadduu majzuum yahayna bedelka majzuumuu noqonaa tabicahu fii jamiici icraabi icraabtiisoo dhan ayuu ku raacaya intaasi waa bedelka iyo tacriifkiisa meeqa u qaybsamaa bedelku wuxuu yidhi afar qaybood oo u qaybsamaa wa huwa calaa arbacati aqsaam afar qaybood ayuu u qaybsamayaa kan koowaad waxaa la yidhaahdaa bedelu shayi min ashay bedelu shayi min ashayi waxaa kaloo la yidhaahdaa bedelu lkulli min alkulli taasaana mashhuura culimmaduna u badan yihiin badlu lkulli min alkulli inay dhahaan ay u badan yihiin kulli in laga bedelo kulli macnaha waxaa laga wadaa midka bedelka noqonaya iyo midka laga bedel laga noqonayo waa kulli kulli bedelayo shay dhammaantii oo shay kale dhammaantii lagu bedelayo qayb ka mida ma ah hadda markaad tidhahda qaama zaydun zayd ayaa istaagay akhuuka istaagay akhuuka zaydaa ka bedesha soo maaha akhuuka mahaafa mase waa dhammaantii waa dhammaantiis yaa ka bedeshay zayd dhammaantii baa ka bedeshay zaydaan meeshaan gebi ahaantii ka qaadaysaa akhuukaad fariisinaysaa bedelulkulli min alkulli saasaa laga wadaa wax ka mida laga tegi maayo dhammaan waa la isku bedelayaa bedelkaas waxaa la yihahdaa bedelulkulli min alkull kaas waa midka koowaad bedelulbacdi min alkulli si fiican ha loola socdo bedelulbacdi min alkulli qayb ayaa waxaa ku bedelaysaa shay kulliya midka wax laga bedelayo iyo midka bedelka ah labaduba kulli ma aha bedelku waa bar waa qayb kan laga bedelayana waa dhammaantii waa waa dhammaystiran yahay bedelkaas waxaa la yihahdaa bedelulbacdi min alkulli tusaale u keeno waxa waaye tusaalaha sheikha uu ku sheegaya matniga akaltu rakiifa waa muufadii ayaan cunay muufadu waa wax dhammaystiran soo maaha huluahu ayaan cunay huluahu ma muufadii oo dhammaystirana mase waa qayb ka mida waa qayb ka mida saddex meelood meel ka mida waa huluka idan huluahu yay bedel ka tahay alrakiifay bedel ka tahay laakiin bedelkaasi maxaa la yihahdaa waa bedelulbacdi bacdiga aawey waa hulukan xaggeed ka bedeshay min alkulli oo ah alrakiif waxaa soo gelaya qowl اllahi عaزa wajal walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyt man istaطaaca ilayhi sabiila allah subxaanaه wa tacala wuxuu yidhi walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyt allah subxaanaه wa tacaala dadku wuxuu ku leeyahay inay kacbada xajiyaan oo inay beytkiisa xajiyaan xiju اlbeyt calى الnaasi naas waa caam soo maa dadkao dhanaa soo gelaya dadkao dhan ha soo galay kelimatu nnaas qofka haraayo miyaa jira dadka o dhan ay ku dhawoobaysaa xajka alla wuxuu ku leeyahay dadka markii la yidhaha dadku ku leeyahay caamay noqotayo faqiir iyo hani iyo mid waxaysta iyo mid aan waxaysan mid awoodi kara mid aan awoodi karin dhammaan waa soo galeen markaasuu alla yidhi man istaaaca qofkii awood man istaaaca waxay bedel ka tahay naasay bedel ka tahay man istaaaca dadka dhan miya mase dadka qayb ka mida waay dadka dhan miya awooda ma awoodaan dadka dhan man istaaaca waa qayb dadka ka mida idan man istaaaca waa badelun min annaas waa badelu lbacdi min alkulli waa badelu lbacdi min alkulli oo maxaa yeelay dadka awooda waa qayb dadka ka mid ah laakiin kulligood ma aha lidaalika man istataaca waxay meesha ka saartay ciddaanan xaj ka awoodin oo dadka ka mid a imaa inuu faqiir yahay uusan maal ahaan awoodin ama uusan xaji karin oo qof waayeela uu yahay ama amni dariiqa uusan jirin oo waddada aysan aamin ahayn asbaabo badanaa jiro qofka u diidaya inuu awoodi karo inuu xajiyo waxaa saaraysa kelimadda ah man istataaca wa ilaa kelimatu annaas dhammaan way soo galeen bedelkaas waxaa la yihahdaa badelu lbacdi min alkulli sheikhu halkan wuxuu nagu tusaaleeyay akaltu rakiifa hulusahu baan cunay ama waxaad dhehaysaa nisfahu baan cunay ama waxaad leedahay waxaan cunay hulutayhi saddex meelood laba meeloo ka mid calaa kullin bacdi ka midaad sheegay bacdigaasi shardi maaha inuu badan yahay shardi maaha inuu yar yahay bacdiga hadda hulu markii la yidhaha waa yaryahay soo maaha huludku kala bar ma dhama nisfahu haddaad tidhaahdo waa kala bar haddaad hulutayhi aad tidhaahdo saddex meelood laba meelaad cunta way badan tahay calaa kullin waxaasi bacdiga noqonaya xad ma leh xad la dhahayo intaas waa inuusan ka yaraanin ma jiro ama ha yaraado ama ha badnaadee waa inuu un qayb yahay kelimadda qayb wax walbay ku dhawoobaysaa soo maa wax badanna waa qayb wax yarna waa qayb marba hadduu bacdi ka midaya haddii muufada jab yar aad ka jarto waa qayb haddaad jab weyn ka jartana waa qayb haddaad badankeed jartana waa qayb marka qaybtu ayada xad ma leh laakiin waxaa la rabaa un bacdi ka mida ama qayb ka mida bedelkaas waxaa la yihahdaa badelu lbacdi min alkulli waxaa jira marka ama midda saddexaad waxaa waaye buu yidhi badelu lishtimaal ishtimaal bedel la yidhaahdaa jira bedelulishtimaal waxaa waaye ishtimaalku waa kulansi asalka waa kulansi ishtamala wuxuu kulansaday sheegaan calaa kada wa kada intaas intaas ama waxaas waxaasuu kulansaday taasaa la yihahdaa waxaan hadda loola jeedaa mubdelu minhuga midka wax laga bedelayo sifaadkiisa ama macaanida uu ku sugan yahay wax ka mid ah oo asiga kulansanayey ayaa lagu bedelayaa oo asiga looga bedelaya wuxuu ku tusaaleeyey nafacanii zaydun zayda i anfacay zayd waa shaksi soo maa zayda wax i taray oo i anfacay markaasaa waxaa leedahay cilmuhu cilmigiisa i anfacay nafciga zayd u anfacay maa inuu hanti iyo maal iyo isiiye anige waxa waaye cilmigiisaa wax i taray cilmigu muxuu ka mid yahay min sifaati zayd waa soo maa zayd waxyaabuhu ku sifaysan yahay cilmigaa ka mid a waxyaabaha zayd uu kulansaday waxaa ka mid ah cilmigii idan cilmigu waa macno ka mid ah wixii zayd ku sifaysnaa bedelkaasi bedel ijtimaala le maxaa yeele wuxuu zayd kulansanayey ee sifaadkiisa ahaa wax ka mid aha asigii lagu bedelay oo magaciisa looga bedelay bedelka waxaa la yihahdaa bedelulijtimaal nafacanii zaydun zayd ayaa i anfacay markaasaa leedahay cilmuhu cilmigiisa i anfacay cilmuhu markaad tidhaahdo waxaa caddaysay waxaa ku cajabiyey ama ku anfacay aqoontiisii cilmigiisu keliya inay tahay ama waxaa leedaha acjabanii zaydun zaydaa i cajabgeliyey cilmuhu ayaa i cajabgeliyey aqoontiisa ay cajabgelisay acjabanii zaydun zayd ayaa i cajabgeliyey shajaacatuhu geesinimadiisa ay cajabgelisay shajaacadu waa sifa min sifaati zayd sooma inuu geesi yahay waa sifo asiga ku sifoobay waay idan wuxuu kulansaday wax ka mid a ayaad asigii ka bedelaysaa bedelu ijtimaal kaasaa la yidhaha qur-aanka kariimka waxaa tusaale u ah qutila asxaabu lukhduud annaari annaar waxay bedel ka tahay min alukhduud qutila ay lucina waa la lacnaday asxaabu lukhduud kuwa godadka u saaxiibka waa kuwa dadka muslimiinta ah godadka inta u shita ku ridaaya yacni godad daba waay oo naara ay inta qodeen waxay qofkii ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala naarta ha lagu gubo dabka ha lagu tuuraayo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay waxaa la lacnaday asxaabu lukhduud annaari annaari waa bedelun min alukhduud godkan weyn waxyaabaha ku jira maxaa ka mid ah naartaa ka mid a godkan weyne la shiday god bannaan ma ahan waa god dab ah oo naara oo ay ayagu shideen markii la yidhaha marka asxaabuulukduudaa la lacnaday an naari naartaani maxay ka mid tahay waa qayb ka mid a soomaahan godkii waxay ku sugnaa waa qayb ka mid a waa sifaadkii godkan uu lahaa qayb ka mida waay waa bedelulijtimaal bedelkaas waxaa la yihahdaa bedelulijtimaal maxaa yeele naartu ayada naf ahaanteed ma ahan ukhduudkii ma aha god ma ahan ayadu bacdi godkii ka midana ma ahan laakiin waa ku tacalluqdaaho waa sifaadkii ay lahayd iyo qaybihii ay lahayd wax ka mid a naartu god miya god iyo naar laba qaybood ay kala yihiin sooma oo haddii masalan dabkan godka laga saaro godku baaqi noqonaya dabkuna wax gooni u ahaanaya mana la dhahaayo dabkani waa qayb godkii ka mid a haddii waa qayb godka ka mid a la yidhaahdo bedelulbacdi min alkulli u noqo lahayd laakiin muxuu yahay waa sifaadkii uu lahaa iyo waxyaabuhu ku sifaysnaa ee xiriirka la lahaa qayb ka mida waay sida cilmiga zayd uusan u ahayn zayd naf ahaantii nafacanii zaydun cilmuhu cilmiga zayd miya mase cilmigu waa wax zayd ka go-an waa wax zayd ka go-an wuxuu ku sifaysan yahan waa laakiin wax jismigiisa ka mida ma ah lidaalika zayd waa jira asoon cilmi lahayn asoon cilmi lahayn oo jaahila waa soo maray soo maahan waqti ka mid a awqaadiisa waa soo maray wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an qof walba jahli waa soo maray qabla alcilmi zayd zayd uu ahaa cilmigaani marka ma ahan hilibkii iyo lafihii zayd ma ahan qayb ka mid a laakiin waa sifa uu ku sifoobay waa calaaqo asiga shay asiga calaaqa la leh kaasoo kale markii laga bedelayo zayd waxaa la leeyahay bedelulijtimaal bedelulkulli min alkullina ma aha bedelulbacdi min alkullina ma aha waxaa loo yaqaanaa bedelulijtimaal maxaa noo dhiman hal bedelaa noo dhiman oo kii afaraada muxuu ahaa bedelulhalad bedelulhalad kelimadda haladaad ka fahmaysaa alhalad waa maxay waa la qaldamay waay bedelka bedelulhalad waa la qaldamay yacni bedelka iyo midka laga bedelaayo wax calaaqaa kama dhexayso bedelhalad waa saas macnaheedu bedeladii hore shaygaan markii shay laga bedelaya calaaqa ka dhexaysa markaad leedahay yaa-a zaydun akhuuka oo bedelulkulli min alkulli ahayd zayd iyo akhuuka farqi waxaa udhexeeya soo maahan calaaqa ka dhexaysa oo zaydaa yimid akhuuka walaalkaabaa yimid calaaqa ka dhexaysa qalad miyaa akhuuka inuu dhaho ma ahan zayd ayaa yimid akhuuka walaalka ayaa yimid walaalkaasi ma midaan zayd ahayna mise zaydaa laga wadaa zayd naf ahaantiisaa laga wadaa ogow zaydaa yimid akhuuka walaalkaabaa yimid saas ula jeedaa waxaa imaanaya waa isla zayd laakiin magacii zayd bedelkiisa maxaa lagu bedelay akhuuka waxaa rabtaa inaad qofkan aad la hadlayso u sheegto inuu walaalkii zayd yimid markaas qofkaad la khitaabayso ogow zayda la dhashay waa qof zayd la dhashay waa markaasaa waxaa leedahay zaydaa yimid akhuuka walaalkaabaa yimid soo isla zaydki ma aha markaa walaalkiisa waa isla asigii idan calaaqa ka dhexaysa bedel mubdalo minhu bedelubacdi min alkulli waa soo marna hadda waaba qayb asigii ka mid a bedelulijtimaal waa sifa sifaadkiisii ka mid a laakiin bedelulhalad bedelka iyo midka laga bedelaayo wax calaaqaha ka dhexeeya ma jiraan si qaladahay ku dhacda un si khata iyo si qalada ayaa loo sheegay midka hore ujeedka iyo yoolkuna wuxuu ahaa midka dambe u ahaa bedelkaas waxaa la yihahdaa bedelulhalad kelimadda halad waxaad ka fahmay in qalad dhacay kelimadda qalad macneheed waxa waaye waxbaa lagu qaldamay waxaa leedahay ra-aytu zaydan ayaan arkay sida sheekh hadda ku tusaaleeyay zaydaan arkay maxaana rabtay inaad sheegto inaa faraska aragtay markaasaa leedahay alfarasa faraska ayaan arkay maxaa keenay inaad zayd ku qaldanto waxyaaba keeni kara waxaa ka mid a faraskaanaa zayd leeyahay masalan ama waa lahaa jiray markaad faraskii aragtay maxaa kuu soo daadegaya markiiba zayda qalbigaa kusoo dhacaa soo maaha waxaa aragtay marka inaad faraski sheegto inaad aragto markaasaa afka wuxuu kaa dafay zayd si qalad ahaad zayd u sheegtay waxaa tii ra-aytu zaydan zayd ayaan arkay markaasaa leeda alfarasa baan arkay alfarasa baan arkay waxay bedel ka tahay zayd laakiin bedelkaasi waa maxay ma bacdi ka mid ahaa ma asiga dhammaantiisoo laga bedelayaba ma bedelu ijtimaala ma ahan waa bedelulhalad dikru zaydaaba qalada yani zayd in la sheego ayaa waxay ahayd khata maxaa yeelay qofkaani wuxuu rabay inuu faraska sheego ayuu rabay bedelkaasi markaa bedelulkalad ayaa la yidhahdaa bedeladu marka afartaas qaybood ayay u qaybsamayaan dhammaantood waxay ka siman yihiin inay raacayaan matbuucooda fii jamiici icraabihi inay ku raacayaan midka laga bedelaayo inay ku raacayaan fii jamiici licraab icraabtii dhammaanteeda ku raacayaan wuxuu yihi sheikhu raximah llah naxwu qowlika qaama zaydun akuuka akuuka hadda maxaan leenahay waa bedel waa badelu اlkulli min alkulli wa badelu lmarfuuci marfuuc wixii marfuuc laga bedelaayo maxay noqonayaan marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama liannahu sm min alasmaaءi اlhamsa akuuka waa magac ka mida magacyadii shanta ahaa wa akaltu rakiifa muufadii ayaan cunay hulusahu huluska ay huluskeeda baan cunay alrakiifa waa mafcuulu bihi waa mansuub wa calaamatu nasbihi waa alfatxa hulusahu shaahidkeena annaga midda dambe waayo oo bedelka ah hulusa waxaa leeyahay waa badel badelu lbacdi min alkulli markaasaan leenaha wa badelu lmarfuuci wa badelu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fi aakhirihi sulua markaas waa mudaaf xaad mudaaf ilayhi wanafacanii zaydun zayd ayaa i anfacay cilmuhu cilmigiisa ay anfacay nafacanii zaydun nafacanii ya-dan mafcuul waayo ya-da nafacanii ku jirtaahi waa mafcuul oo ficilkaa nafaca mafcuulkiisii waayo ya-da waa damiir mafcuula zaydun muxuu yahay faacilu nafacanii waay waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi cilmuhu cilmu waa badelu min zayd waana badelu اlijtimaal wa badelu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi cilmu ila miimkaas waa xarakat اlcraabka waxay saaran tahay haadaasi mudaaf ilayhi waa wara'aytu zaydan zayd ayaan arkay alfarasa faraski ayaan arkay zaydan waa mafcuul soo maha ra'aytu mafcuulkeedii waay waa mansuub alfarasa waxaa la leeyahay waa badelu lgalad wa badelu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fi aakhirih xagga icraabta anwaacdii bedelka ma ku kala duwan yihiin maya kuma kala duwan mid walboo ka mid waxaa leeyahay badelu marfuuci marfuuc badelu mansuubi mansuub badelu majruuri majruur wahaakada taasaa ku wadaysaa xagga icraabta waxba kugu ma kala duwana farqina uma dhexeeyo afartaas marka qaybood ayuu u qaybsamayaa bedelku sheikha raxmat ullaahi calayh wuxuu soo sheegay idaa ubdila ismun min ismin aw ficlun min ficlin buu yii smun min ismin waa inta hadda lasoo tusaaleynaya dhammaantood waa ismun min ismin aw ficlun min ficlin wax tusaalea uma keeni ficil ficil laga bedelayo laakiin waxaa ka mid a waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaab yalqa yalqaa bay asalkeedii ahay hayaa craabi kara waman yafcal man yafcal dalika yalqa yalqa haya ya yalqa waa ficil mudaaric haye waman yafcal ka bilow yafcal yafcal waa ficil mudaaric majzumun biman haye yafcal ha الsukuun maxay u yahay ficilkan waa ogahay laakiin maxaa kaloo la yihahdaa waa ficlu shardi haye dalika yalqa yalqa waa jawaab shard wajzum bman haye oo calaamatu jasmi waa xadfu xarfi lcila xarfu cilaasna waa maxay waa alalif axsanta jazaaka allah khayra wuxuu ku jismisan yahay man buu ku jismisan yahay man soo maana soo maray inay tahay tajzimu ficlayni alأwl ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazaahu waa yahay ahaaman waxay mafcuul u tahay yalqa wuxuu la kulmayaa ahaaman yudaacaf lahu اlcadaab yudaacaf way jismisan tahay hadda sooma reebana yudaacaf sababta u jismisan taha waxaa waaye waa badelu min yalqa yalqa ayaa laga bedelaya yalqa soo jawaabo shardiga majzuuma ma ahayn wa badelu lmajzuumi majzuum wa calaamatu jasmihi waa asukuun idan yudaacaf waa badelu min yalqa yalqa ayaa laga bedelaya waa badelu lkulli min alkulli bedelka waa badelu lkulli min alkulli ficilkana sidaasaa ficilka loogu bedelaya marka waa ism ism laga bedelayo iyo ficil ficil laga bedelayo intaba bedelku waa noqdaa laakiin dhammaan waxay isku raacayaan icraabta hadduu ficil yahay iyo hadduu ism yahaba dhammaan waxay isku raacayaan fi licraab waaya baaraka allah fiikum wallahu aclam